kol haddii dadkii maalgelin wada samaystay ay isku maandhaafeen shirkadii ay wada lahaayeen oo maxkamadi iyo la tegey waxaa meesha habboon oo qolada dib iwana iyaga iyaga ka timid maogtahay inay yidhaahdaan anaku sheerkeygii boqol kiiba saddex iyo soddonkaan ku lahayn dekeda doorale oo containerka waan iibinaynaa marka waa taa uun weeyaan waxaa imika dee meesha taala sidii loo qiimeyn lahaa waxay noqonayso sheerskoogaas saddex soddonka ah boqol kiiba jibuuti portland frison authorityna waxay leedahay boqol kiiba toddobiyo lixdan waatay wararka qaar waxay sheegayaan inaad diyaar u tihiin inaad bixisaan lacag gaadhaysa shan boqol oo milyan oo dollar ma jirta arrintaas may qiimaha weli laguma heshiinin labada qoloba waxay wadaa xisaab ayay wadaa waa la isla soo rufaysan doonaa muddo dhow laakiin wixii lagu heshiiyey ba anaku diyaar baan nahay inaan siino lacagtooda oo si aan ku kala baxno marka ma idinkaa toos u wada hadlaya mise maxkamad ayaad idinsoo dhex gelaysaa may me toos baan wala hadlaynaa waxbaan kala iibsanaynaa marka experts baa loo yeedhay qiimeyn ku sameeya shirkadii marka waxa weeyaan waxa ay iibinayaan digiwal boqol iyo kiiba saddex iyo soddonka waxa weeyaan faa'iidadii horta waxa weyan dankii afarta boqol oo malyan oo dollar ahayd oon gelinay doorale maalgelintaasi waxaa qayb ahaan ay ahayd equity waxa afka qaalaad loo yidhaahdo oo waxa weeyaan waxa ay gashadaan dadka maalgelinta samaynaya boqol iyo waxay ahayd laba iyo soddon malyan oo dollar oo jabuuti ay gelisay sideed iyo siddeetan digiwalna ay gelisay afar iyo afartan malyan oo dollar afarta boqol oo malyuun oo maalgelinta intii ka dhinayd oo ah laba boqol iyo lix iyo siddeetan malyuun oo waan wada maahanay deenkii labada boqol iyo sideed iyo lixdankaana waxay dhammaatay oon celinay lacagtaasi bishii june sanadkii naga tegay labada kun iyo toddoba iyo tobankii baan celinay lacagtaas marka iminka iibkan ay iibinayaan shareskoodii waxa weeyaan waxaa loo yaqaano macaashka inta ka hadhay muddadii concessionka oo labaatan sana ah macaashkii ay heli lahaayeen wey waxaa qiimahu noqonaya shareskoogu intaasu noqonaya marka xisaab u baahan tahay dad expera labada dhinac ayaa xisaabtaa wadanka muddo dhowna waxaan filayna soo fadhiisano oo si aan ku kala baxno wararka qaar waxay sheegayaan in saamigii ay dubay lahayd aad diyaar u tihiin inaad ku wareejisaan shirkado laga leeyahay shiinaha oo arrintaasi danaynaya ma jirta arrintaas arrintaas waxba kama jiraan arrintaasi waxa weeyaan aboon abuur waana wax mataqaanaa ay mediaha ay gelisay dubay si ay mataqaanaa ay u xumayso sucmada jabuuti weeyaan marka waxa weeyaan cidba kama iiminayno markaan iyaga ka iibsano waan anaga anaga inaga annaga lahanayna arrin kaloo taa ka duwan haddii aan ku weydiiyo sidaan ka warqabno jabuuti dhaqaalaheedu wuxuu ku tiirsan yahay dekedaha dhowaana etoobiya iyo eritrea way heshiiyeen oo dekedihii eritrea ayaa la furaya arrintaasi saameyn ma ku yeelanaysaa dhaqaalaha iyo shaqada dekeda jabuuti may kuma yeelanayso wax saameyn kuma yeelan sababto nabaddu way fiican tahay inay dee wadanada degmadan ay nabad ka dhacdo waa wax wanaagsan weeye laakiin wax saameynay annaga nagu yeelanayso ma aaminsan inay jirto waxa weeyaan dekeda jabuuti etoobiya umay shaqayso waxay u shaqaysaa transhiment iya iyaan ka shaqeyna oo waxaan u shaqeynaa dalal kale oo dekada leh maalintii dekada niminka aan ka hadlayno oo doorale aan maal gashanaynay trafiga ethoopia iyo jabuuti marka la isku daro wuxuu ahaa boqol iyo konton kun oo contaneer waxaanan maalgelinoo dhisnay dekad qaadi karta malyuun iyo lix boqol oo contaneer marka horeba waxa weeyaan umaaman soconba jabuuti iyo ethoopia oo way ka badan tahay capacitiga dekada doorale transhiment baan u soconay transhimentina waan ku guuleysanay transhimanka imika maanta lamara haddaan tusaalaanka aga soo qaado boqol kiiba konton boorka mombasa ayaan dib ugu dhoofinaa marka impact caynkaas weyn naguma yeelanayso wayna iska fiican tahay tartanku inay dekado kale soo baxaan oo qiimeyn laqkii isticmaalaya dekadahaasi ay ku sameeyaan oo ay mar kala kala doortaan